بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه walaalayaal waxaan ka soo hadalnay usbuucii hore fadliga maalmaha آه tobanka ugu horeysa ee bisha dilxija waxaan soo sheegnay xadiiskii nebiga sala allahu calayhi wasalam uu yidhi maa min ayaamin ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ذي الحجة آه، النبي صلى الله عليه وسلم uu sheegay maalmo camal wanaagsan oo la sameeyo oo alla ka jecel yahay ma jirto waa maalmaha uu nebigu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam afdalu ayaami addunya adduunka waxa uu alla abuuray oo maalin ah maalmaha ugu fadliga badan waa tobankan maalmoodeen hadda gudaheeda ku jirno acmaasha la sameeyana way ka fadli badan yihiin acmaasha xataa la sameeyo maalmaha ugu dambeeya tobanka ugu dambeysa ee ramadaan laakiin habeenada ramadaanka ayaa ka fadli badan habeenada maalmahan waa maalmo qofka camalku la yimaado allah subxaanahu wa tacaala uu ka jecel yahay camalka uu la yimaado maalmaha kale qofka muslimkaa marka waxaa laga rabaa inuu acmaal badan oo khayra la yimaado acmaashaas ay ka mid tahay soonka iyo salaada iyo maaragtay sadaqada iyo wax alla wixii camal ah wanaagsan oo dhan dunuubtana uu ka fogaado waxaa marka nagu soo foodle maalmaha dhexdooda maalintii iyaduna ugu sii fadliga badnayd ee yowmu carafa waxaa ku xiga maalintii tabnaadka ee yowmu naxri maalinta sagaalaad ee soo socota waa maalin fadli badan waa maalintii diinteenna la dhammaystiray oo allah subxaanahu wa tacaala uu galladiisa iyo nicmadiisa uu nagu dhammaystiray alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina waatan cumar uu leeyahay radia allahu tacaala canhu markuu aayaddaasi ka hadlahayay meeshay kusoo degtay iyo waktigay soo degtay intaba waan garanaynaa wuxuu leeyahay waxay kusoo degtay nebiga sala allahu calayhi wasalam isagoo taagan carafa maalin jimco ah marka maalinta aayadda qur-aanka naloo dhammaystiray oo diinteena naloo dhammaystiray oo nicmada allah subxaanahu wa tacaala ay taam nagu noqotay waa yowmu carafa waa maalin ciida weeye liahli lmowqif nebiguna uu ku tilmaamay sala allahu alayh wasalam yowmu carafa wa yowmu naxri waa yaamu tashriiq ciiduna ahli lislaam waa maalmaha ciidda muslimiinta ay leeyihiin weye waa maalintaasi yowmu carafa allah subxaanahu wa tacaala uu ku dhaartay tobanka maalmood guud ahaan baa loogu dhaartay ka mid tahay oo walfajri walayaalin cashri markii la yidhi tobanka lagu dhaartay waxaa ka mid ah yowmu carafa gaar ahaan baa haddana loo xusay oo waxa weeye walwat walwatri marka la leeyahay waxay ku fasireen culimmada in ay tahay maalintaasi maalinta carafa ay tahay weyn sidoo kale maalintaasi qofka muslimkaahi waxaa loo mashruuc looga dhigay sunno mu-akada ah inuu soomo waa qofkaan carafo taagnayn haddaadan carafo taagnayn oodan xaaji ahayn oo aad tahay qof maaragtay aanan xujayda ka mid ahayn waxa weeye maalinkaasi soonkiisa fadli aad u fara badan baa ku soo arooray nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay xadiis saxiixa siyaamu yowmi carafa maalinta carafa soonkeeda innii axtasibu cala allahi alla ayaan ka xisaabsanaya an yukafira asana alatii bacdahu wasana alatii qablah inuu alla ii dembi dhaafo dunuubtaydii maalinta maaragtay hal sano oo ka dambaysa iyo hal sano oo ka horreysa sidaa darteed maalintaasi soonkeedu laba sanaa lagugu dhaafaya laba sano dunuubtii aa gelaysay oo faraha badnayd baa lagugu dhaafaya dabcan dunuubta kabaa'irtaahi waxay u baahan tahay tawba haddaa maalintaasi tawbadeeda ay ku aadan tahayna waa kasii ayadana waa lagu dhaafaya marka dunuubta markii ay labay u qaybsantaa kabaa'ir iyo sakaa'ir bay u qaybsantaa sakaa'irtu hadday isku tagto isu tagto oo sanado badan iskugu ka aruurto waxay noqotaa kabiiray noqotaa haddii marka aad sanadka maalintaasi soonto wixii ku aruuri lahaa dhanba waa lagaa dhaafayaaba hadday dunuub waaweyn tahayna oo kabaa'ir baa la yidhaahdaaye qofku waa inuu tawbad la yimaado oo dembigii uu gacanta kala baxo inuu go-aansado inuusan dib dembe ugu noqonaynin inuu ka shallaayo inuu sameeyeyba markii hore xuquuq bini aadam hadday ahayd inuu u celiyo ama uu cafis ka dalbo waxa weeye intaas haddii uu la yimaado dembiga waa lagu dhaafayaa waa dunuubta waaweyn mar kastayna toobadu furan tahay ilaa ama qoraxdu ay dhinaca ay hadda u dhacdo ka soo baxdo amaba ay qofka naftu ay ay kalxamaha timaado oo xaalatu qarqaro ay u yimaado markaasi lagama aqbalayo toobada weyn inta ka horreysa waa laga aqbalaya marka maalintaasi soonkeeda maalinta carafo waa maalin lagugu dhaafayo sanadkii tegey iyo sanadka soo socda laba sano oo dembi dhaafa ayaad helaysaa xadiis badan oo ku tusinaysa arrintaasna way ku soo aroortay waa maalin dembi dhaaf oo allah subxaanahu watacaala ummadda naarta ka xoreeyo ahlu mawqifka iyo dadka carafo jooga waxa weeye nebigu wuxuu leeyahy sal lla alay slam maa min yawmin aktharu min an yuctaqa aktharu min an yuctaqa min annaari min an yuctaqa fiihi cabdan min annaari min yowmi alcarafa wuxuu leeyahy nebigu sal lla alay wasalam ma jirta maalin ay dad laga xoreeya naarta addoomaha naarta laga xoreeya ay ka badan tahay maalinta carafo marka maalintaas haddaad cibaado la timaado oo soon la timaado oo aad maaragtay saasoo kale khayrka ku dadaasho waxaad waxaad mudan tahay inuu allah subxaanahu watacaala naarta ka xoreey kaa xoreeyo nebiguna wuxuu leey sal alay slam wa inahu alle layadnuu uma yubaahi bihim almalaa'ikata fa yaquulu maa araada haaulaa wuxuu leeyahay nebiga alla subxaanahu watacaala wuu soo dhawaadaa maalintaas markaasuu malaa'igta wuxuu ugu maaragtay ugu faanaa uu tusaa dadkii makhluuqaadkii carafo taagnaa markaasuu leeyahay maa araada haaulaa maxay rabaan kuwaasi wax alla waxay rabaan waan siinayaa wey marka waa maalintaas weeye xadiis fara badan oo fadligiisa aan lasoo koobi karin ayaa ku soo aroortay qofka muslimkaa waxaa looga baahan yahay marka fadligaas bisha maalinkaas loo soo sheegay oo khayrka badan inuu ka faa'iidaysto waa maalinta arbacada soo socotay ku aadan tahay khamiistu waa maalintii ciida wey marka maalinkaas in la soomo in maaragtay allah subxaanau watacaala loo toobad keeno in xujaydaasi xajkoodii aad kala qayb qaadata adoo gurigaagii joogaa dembi dhaafkii adiguna qaadanaysaa wey saa darteed baa waxaa lagaga baahan yahay maalinkaas inaad ka faa'iidaysato khayrkaas niyad wanaagsan la timaado allah subxaanau watacaala aad barido aad maaragtay ducada alle ku barido wixii aad u baahan tahay ee ku haysta haddii aad waxa ugu horreeya waa janno inaad ku guulaysato naarna ka badbaado aad alla weydiisato adduunka intaad joogtana qof walba maaragtay meel baa imtixaan ka haystaa imtixaanka ku haysta haddii uu noqdo dhinac dhaqaale ahaan alla dhaqaalo weydiisatid haddii owlaad noqoto alla owlaad weydiisatid owlaad haddii aad haysato oo alla kugu imtixaanay ina alla inuu ku hagaajiyo weydiisatid sidoo kale kuwa wanaagsan haddaa haysatid inuu alla si hagaajiyo aad weydiisatid adiga in alla subxaana watacaala tawfiiqda ku waafajiyo kheyrka ku waafajiyo inaad alla weydiisatid baahidaada aad qabtidoo dhan inaad maalinkaasi aad alla subxaana watacaala gacmaha u taagatid samada way furan tahay waa lagaa aqbalayaa ducadaada maalinkaasi waa maalin duco wey maalinkaas aan lagu soo socdo marka walaalayaal aan ka faa'iidaysano waxaa kuu soo haray maalinta ku xigta waa maalintii maaragtay yowmu naxrigii wey waa maalintii la ciidayay waa ciiddii weyneyd ee muslimiinta maalinkaasi yowmu naxriga iyo saddexda beri oo ka dambaysa koo iyo tobnaadka labiyo tobnaadka iyo saddex afarwaxaan ujeeda saddex tobnaadka afartaa beri tobanka ilaa iyo saddex toban waxa weeye waa maalmaha ciidda muslimiinta weeye waa maalmaha la cabayo o la cunaayay maalmahaas lama soomi karo qofku inuu soomo looma ogola xataa haddii ay maalmihii isniinta iyo khamiista iyo ayaamulbiidka iyo hadday kusoo aado lama ogola inaad soonto maxaa yeele waa maalmo ciideed weeye maalmahaasi waxa weye allah loo dhawaadaa waxa ugu horreeya waa ciiddii oo la tukado salaadii ciidda oo maaragtay waajib ah oo qofka muslimkaa laga rabo inuu salaada ciidda waktigeeda uu hadduu shaqo joogana fasax ka qaato aysan u qaadanin culimmadu inkastoo isku khilaafaan lakiin sida raajaxa inay waajib tahay ayaa ku tusinaysa saa darteed inaadan ciidda aysan ku dhaafin shaciiradaas weyninka badan aysan kaa tegin wey maalinkaas waxyaabaha alle loogu dhawaanaya waxaa ka mid ah udxiyada wey udxiyada udxiyada waxaa weeye waa wax la gowraco oo xoolaha ka mid a saddexda ariga iyo geela iyo lo-da oo la gowraco maalinta ciidda ah iyadoo alle subxaana watacaala loogu dhawaanayay udxiyada taas ayaa la yidhaahdaa shacairta islaamka iyo calaamadaha islaamka lagu garanayo weeye mashruuc weeye kitaabka alle iyo sunnada nebiga sala allahu caleyhi wasalam iyo ummadda waxay ku ijmacday weeye allah subxaana watacaala waa ka nebiga ku oranayay fasalli lirabbika wanxar allow tuko oo maaragtay gowrac in maalinkaasi marka wax la gowraco qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wamamaatii lilahi rabbi alcaalamiin maalinkaasi gowraca marka waa mashruuc wey nebiguna sala allahu caleyhi wasalam axaadiis badan buu ku sheegay waxaa ka mid ah xadiiskii bukhaari iyo muslimba ay warinayaan nebiga sala allahu calayhi wasalam in uu gowracay kabshayni amlaxayni dabaxahuma biyadih laba wano waaweyn oo maaragtay geesale ayuu gowracay nebiga sal allahu alayhi wasalam gacantiisa ayuu ku gowracay bismillahi buu yidhi allahu akbar buu yidhi lugtiisa ayuu maaragtay dhoqunta ka saaray sidaasuu marka nebigu sal allahu alayhi wasalam ayuu u gowraci jiray waana inay maaragtay xoolahaas yihiin kuwa shuruud leh inay da' leeyihiin da'dooda la garanayo ilmo yar yar aysan ahayn inay maaragtay ceeb saliim ka yihiin waxyaabahaas oo dhan ayaa looga baahan yahay qofka in uu ilaaliyo marka uu gowracayo wakhtiga loogu talagalay inuu gowraco oo waa goorma salaada ciidda markii la tukado oo salaadu ay dhammaato ayaa la gowracayaa wey haddaa ka hor gowracdo aroortii sii gowracda intaadan salaada aadin nebigu wuxuu leeyahy sal alay slam xadiis bukhaari uu warinayo man dabaxa bacda salaati qofkii salaada gadaasheeda gowraca faqad tama nusuka nusugiisii iyo gowraciisii taam ayuu noqday cibaadadii wuu keenay wa asaaba sunnata almuslimiina sunnadii iyo dariiqadii muslimiintana wuu waafaqay wey qofkii gowraca maaragtay qabla salaahna waxa weeye nebigu wuxuu ku tilmaamay sala allahu alayhi wasalam inay tahay hilib oo dadka maaragtay ku sadaqaystay oo kale caadiya aysan udxiyo aysan ka ahayn wey weliba waxaa laga rabaa inuu neef kala gowraco marka waxaa lagaga baahan yahay waktiga salaada ka bacdi inaad gowracdid ilaa iyo saddexdaas beri oo ka dambaysa maalinta tobnaadka ah maalinta tobnaadka salaada ka bacdi maalinta koob iyo tobnaadka labiyo tobnaadka saddex iyo tobnaadka intaa maalmahaas oo dhan baad gowraci kartaa wey ood qaybin kartaa hadiyad baad maaragtay ka dhigaysaa xoolihii markaad aad gowracdo qayb ka mida waad hadiyeyni qayb ka mida waad sadaqaysani qayb ka midana adiga ayaa cunaya taasaad u qaybinaysaa marka waxaa lagaga baahan yahay maalinkaasi dhiiggaas la daadiyo inaad allah subxaanau watacaala ugu dhawaato wey waxaa maaragtay sunno ah qofka maaragtay mas-uulka ka cidda udxiyada laga rabo oo haddii ay waajib tahayna isaga waajib ku noqonaysa hadday sunno mucadkadaa tahayna asaga laga rabo oo mashruuc ay tahay cidda mas-uulka ka ah aabbaha gowraca samaynaya hooyada wax gowracaysa oo maaragtay iyada carruurteedii ka gowracaysan aabba meesha joogin qofkaasi waa inuu cidiyihiisa iyo maaragtay timihiisa iyo uusan taabanin tobankan beri maalintay dhaawata ka bilow ilaa maalinta tobnaadka ee maalinta aad markaad gowracda unbaa kugu sukaysa inaad cidiyaha iyo aad jarto aad timaha xirto aad maaragtay saasoo kale haddii gar aad leedahay garka aad iska jarto marka waa inaad faraha ka qaada aadan taabanin wey cidiyahaaga aadan jarin maaragtay timaha kuwa kore iyo kuwa hoose iyo kuwa gar ku yaalla iyo shaar midna aadan iska jarin aadan taabanin maalmahaasi sidai qof xaaji oo kale ilaa aad ka gowracdo wey hadday dhacdo oo adaan maaragtay ay horey u dhacday ood aad timihii jaratay ama ciddiyihii iska jartay ama aad ma saasoo kale waxyaabihii laga reebay aada samaysay sida nebiguba u tilmaamay sala allahu alayh wasalam uu yihi qofkii niyeysta inuu gowraco tobankuna ay u dhalato idaa dakhala alcashru tobanku hadduu soo galo uu qofkuna niyeysto araada an yudaxi uu damco in uu wax gowraco waxa weeye nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam yuusan timahana iska jarin cidyahana uusan iska jarin haddaad iska jarto oo ay jahli kugu dhalisay ama aadan aada hilmaantay dhib ma laha inta ku hartay markaad xasuusato haddoo kale maalmaha ka haray maalmahaas inaad ka aadan taabanin sidaas ayaa lagaga baahan yahay maalinkaasna ay tahay maalintii allah subxaanahu watacaala uu ku dhaartay washafci ayaa lagu tilmaamay shafciga la sheegay waa yowmu naxri sida culimmadu ay ku fasireen wey marka maalinkaasi waa maalin ciid ah waa maalintii la cunayey oo la cabayey oo allah subxaanahu watacaala dikrigiisa la badinayay guud ahaan waxaa naftaydiiyo tiinaba aan xasuusinayaa in maalmahaasi looga faa'iidaysto cibaado dikriga allah subxaanahu watacaala la badiyo wadkurullaha kathiiran ayuu alla leeyahay subxaanahu watacaala alle in badan xusa in badan baad ma arkaysaa gaar ahaan maalmahaas waa ayaamu dikri wey waa ayaamihii cumar cabdullahi bni cumar iyo abu hureyre iyo intay banaanka usoo baxaan suuqyada imaadaan ay allahu akbar dhihi jireen markaad takbiirsato oo dadkii muslimiinta ahana kaa daba qaadaan waxa weeye waa waxay ku tusinaysaa calaamada islaamka waxay ku tusinaysaa waxay baraarujinaysaa midkii qaflada lahaa waxay baraarujinaysaa midka gaalkaa muxuu la qaylinaya haddii la yidhaahdo waa ciidanadii ayaamihii ciida weeye waa takbiir weeye allahu akbar macnaheedu ilaahay baa weyn baan uga jeedaa baad leedaha waad u fasiraysaa waxa weeye in alla ku hanuuniyaaba dhici kartaba calaamadahaas islaamka oo muuqanayo weeye wa sala allahuma wasalama calaa nabiyina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin